munaasabadu asiibinga lahan agaasamihii weliba qalan bedeladaya ee afartii afar arday oo dhammaysatay fasalka tum ilamaata ee dugsiga bari ee magaalada boosaaso maamulka iskuulka madaxda shirkado aqoon-yaano iyo waalidiina yaa ku qaybgaliya munaasabadaas ayaa maamulka iskuulka bari ee magaalada boosaaso maxmed qadar iyo kuwarbiyey marxalado yooha mareenga ardayda qalanbedelada ayta iskuulkuna iskuulka bari secondary school wuxuu ka mid yahay dugsiyada sare ee magaalada boosaaso waxaan u malaynayaa inaan nahay secondariga ugu daada yar laakiin ma nihin secondariga ugu yar markii dugsiyada la fiiriyo waxaa la furay iskuulka dufcaddii koowaad oo ka qalin jabinaysane maanta waa kuwan xafladda leh runtiina waa dad aan wakhti badan iyo howl badan gelinnay waxa weeye ardada maanta qalin jabinaysaa guud ahaan waa afartan iyo afar arday saddex iyo labaatani waa gabdho halka koob iyo labaatan ay wiilal yihiin waxaana ku mid ay xubnoogya ku qayb galana munaasabada iyo weliba iyo ka dhiirigeliyana iyo lama jibaarana dadaalshoo ardayda geekiyo qalan bedelatiya aad waxaan ugu mahad celinaynaa macallimiintii iyo maamulkii iyo iskuulka idinku soo dadaalay idinkuna aad baad u mahadsantihiin maadaama aad sanawaad usoo dhabar adeygteen inaad waxbarataan tobanaan toban sano ka badan aad u dhabar adeegayseen waxbarasho welina aad kala barh ka maraysaan oo wax badan idiin dhiman yihiin marka waxaan leenahay ardada waan idiin ducaynaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala idinku guuleeyo imtixaanka aynu sugayno ee satarlayska ah waana siduu maamulu sheegay waa ku rajoweynahay in ay guul qiimo leh ka keeni doonaan
fadlan waxaa isku daydaan in aad barataan aqoon idinka waxa idin taraya ummadda soomaaliyeed oo meelkasta ay joogto iyo ummadda islaamka ah iyo bini aadamka wax taraya inaad barataan dugsiga sare ee bari maanta waa ku faraxsannahay in midhihiisii aan maanta halakan u fadhino
waxaan rajaynayaa sidaad dufcaddii koowaad u tihiin inaad u noqonaysaan kooxdii koowaad ee hadday noqon lahayd waxqabad isku xirnaan iyo soo haynta guulo intaba inaad u noqotaan hoggaan noqotaan